barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dadka na dhegaysanayo dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa kuwida iyo barkii duurnimo waa arbaco toddobiyo labaatanka nofembar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada ee maanta idiin soo wada jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyarada xirfadaha gacanta kaga shaqaysta magaalada muqdisho oo warbixin aynu idinkaga hayno shaqada mukeedka eciga gaariga iyo kuwa guryaha sidii loogu shaqeeya micna taasaan hadda barta aa ku shaqeeya gaarigan hadda mukeedkiisa ecigiisaan hagaajinaya si oo qofka aan u shaqaynayo oo u qanca berinna oo kastamar ii soo aadiya shaqadaa inaa wanaagsatis faamaa midaasaa haddeer aa u taagannaha meeshaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay gabadh dhallinyaro ah oo kaalinta koowaad ka gashay tartan dhinaca heesaha ah oo lagu qabtay xerada qaxootiga calicadde ee dalkaasi jabuuti ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida maxkamad u gaara falalka argagixiso oo ku taala dalka bangaladesh ayaa dil toogasho ku xukuntay toddoba xubnood oo ka tirsan koox mintidiin islaami ah oo dalkaas laga mamnuucay kooxdan ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday maqaayad ku taala magaalada caasimadda ah ee dhaka oo ay ku dhinteen qof oo badankood ahaa ajaanib dacwad ogayaasha ayaa markii xukunka lagu dhawaaqay kadib warbaahinta u sheegay in eedaha loo haystay toddobada qof ee mintidiinta ah lagu caddeeyey ayadoo uusan wax shaki ah ku jirin saraakiisha maxkamadda ayaa sheegay in mintidiintan ay ku lug lahaayeen qorsheynta weerarka qof sideedaad oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa weerarka ayaa dembi lagu waayey shan mintidiin ah oo ka tirsan kooxda jamaacatul-mujaahidiin ayaa maqaayadda weeraray kowdii julaay sannaddii laba kun iyo lix kadibna afduubtay dadkii ka cunteynayay halkaasi kuwaasi oo ay dileen kadib ismarinwaa socday labaiyo toban saacadood sagaal qof oo talyaani ah toddoba jabaaniis ah qof maraykan ah iyo qof hindiya u dhashay ayaa ku dhintay weerarka shantii qofood ee weerarka soo qaaday ayaa waxaa sidoo kale ay ku dhinteen dagaal ay la galeen ciidamada kumaandooska ee dowladda
falastiiniyiin ayaa ka dhigay daanta galbeed bannaanbaxa ay kaga soo horjeedaan isbeddelka siyaasadda maraykanka ee degaaminta yuhuudda dibadbaxayaashaasi oo marayay waddooyinka ayaa waxaa qaarkood ay wateen calamo iyo halkudhigo ay ku muujinayaan sida ay uga dhan yihiinna ugana soo horjeedaan maraykanka oo sheegay in aanu rumaysnayn in deegaameyntu ay ku xadgudbayso sharciga caalamiga dibadbaxayaasha ayaa gubay lugaha baabuurta iyagoo dhagxaan ku tuuray askarta israa'iil waxaana ciidamada israa'iil ay taasi uga jawaabeen sunta dadka kaga ilmaysaysa si ay markaasi u kala eriyaan dadkaasi isu soo baxay mana jiraan ilaa hadda wax dhaawaca oo la sheegay
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socotay laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyaro badan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa maalin walba noloshooda ku dabarta shaqooyinka la xiriira farsamada gacanta meelaha ay dhallinyarada taqaana xirfadaha ku badan yihiin ayaa waxaa ka mid ah isgooska kilomitir afar wariyaha v o eda ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa isgooska kilomitir afar kula kulmay mid ka mid ah dhallinyarada ka shaqeysa farsamada qalabka baabuurta warbixintan ayuuna nooga soo diray
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka jirto shaqa la-aanta dhallinyarada ayaa ah kuwa ugu daran ee shaqa la-aanta la daalaandhacaya muqdisho waa halka ugu daran markaay timaado suuqa shaqaxumada waxaase jira dhallinyaro badan oo samaysa xirfado kuwa gacanta ah waxay ku maareeyaan nolosha reerahooda waxay qabtaan shaqo muuqata oo bulshada u baahan tahay farsamada gacanta waxay ka mid tahay xirfadaha shaqo abuur ee sida maalinlaha wax looga soo saarto marka la eego shaqooyinka kale ee dadku ay sameeyaan waxaan tegey isgoyska lambar afar ee muqdisho halkaas waxaa jooga dhallinyaro badan oo leh xirfad gacmeed oo maalinle ah dhallinyaradan waxa ay qaboojiyo ku shubaan gaadiidka kuwa raaxada markaad tagta halkaas durba waxaa ku soo dul istaagaya dhallinyaro gacmaha ku wata adeegyo kala duwan ay kuu sheegayaan inay diyaar u yihiin inay kuu shaqeeyaan qaboojinta gaadiidka iyo guryaha ee mukeefka loo yaqaan ayayna si gaar ugu shaqaystaan maalintii waxay ka soo saaraan toban doolar ilaa labaatan doolar qofkiiba waxayna ka dhigan tahay inay shaqaystaan lacag iskuolalis gaaraysa soddon ilaa afartan doolar waa shaqo fiican marka loo eego lacagta ay soo saarayaan isaaq maxamed abuukar wuxuu ka mid yahay dhallinyaradaas waa aabbale saddex carruur iyo xaas waxaa u sii dheer qoyskiisa iyo xitaa ayeeyadiis oo guriga ku nool wuxuu ka maareeyaa shaqadan sheekadan ayaa nagu dhex martay bartamaha isgoyska lambar afar ee muqdisho isagoo ii sheegay in uu la yaabo dadka kuwooda tahriiba iyo kuwa shaqalaanta ka cawda ee jooga muqdisho wuxuuna ku ololiyey in shaqadu ay tahay sharaf sheekadan ayaana dhex marta aniga iyo isaga awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrintan inaa barto waxaa iigu kalifi waddanka soo maha ilaan waddanka shaqo fiican ma laha waddan hadduu dowlad leeyahay dadkiisa ay is haystaan shaqooyin dhallinyaradu way helaayaan laakiin hadda dowlad micnaha oo weli maanan gaarin oo dhallinyarada shaqo u samaynayso danta waxay kugu kalifaysaa haddaadan wax baranayn inaan farsamo aa sii bartid nolol maalmeedkaaga aa ku dhicisa reerka kugu xiriirsan biilkooda iyo waxooda oo dhicisa dantaasaa kugu kalifaysa marka farsamada adigu maxaa barata marka shaqada mukeefka ac ga gaariga iyo kuwa guryaha sidii loogu shaqeeyo micnaha intaasaan hadda bartay aa ku shaqeeyaa
halkan lambar afar gaariga yimaado hadduu raba adeegganaad u shaqaysaa dabcan waana meeshaas ku aragna maanta marka gaarigan maxaad ka qabanaysaa gaarigan hadda mukeefkiisa esigiisaan hagaajinaya si oo qofka aan u shaqeynayo oo u qanco berine oo customer ii soo aadiya shaqadaa inaa wanaagsatis soo maaha midaasaa haddeer aa u taagannaha meesha anaga
marka halka gaari oo kale markaad eh, adeeg u samayso meeqa loogu shaqeeya wallaahi qiimo u go-an ma jiro qof walba wuxuu aa kula heshiisid waa. qof walba waxaa adig kula heshiisid aa oo la shaqeynay maana qiimo intaas hadda oo qofka uu kusoo aadayo ma jiro marka maxaa ugu yar markii oo yar tahay waa toban doolar toban doolar ha marka maalintii oo kale meeqa gaari ka shaqaysaa maalinta hal ilaa iyo laba ilaa labo Ha.
marka labaatan doolar haddaad yoomka hesho way kuu filanta waanga yaa ku tiirsan noloshaada nolosheeda hooyaa ku tiirsan maaha xaasaan leeyahay caruuraan leeyahay ku tiirsan ayeeyaa kusii tiirsan intaasaa micnaha aan ka biilaa saas waay.
marka meeqa arruura kuu joogto saddex caruur iyo hooyada iyo ehelkaaga ha waanga farsamadan ma geerish baad u tagta geerishaan kasoo bartay koodi kadibna qof iskiis u shaqaysanaya iska dhigisaama ilan geerishka dadka wax baa laga baraa kadibna haddaa wax barito qofka inaa culays ka qaadi weye ilan qofkaan waxu ku bar asigana dad kale wax sii baraa ilan waa la iska faa'iidaystaa adduunka
dhalinyaro badana shaqa la-aan ah baagamuudo ah waxayna sheegayaan inaysan shaqa jirin adiguna hadda waa shaqaysanaysaa marka dhalinyaradaas fariin ma u diri lahayd waxaad tala ma u jeedin lahayd tala waa ujeedinaa bikaas qofka biniaadanka waxaa loo baahan yahay moo si walba ay ahaato wax walba oo kugu dhaco horta wax walba waa imtixaan sabaraa loo baahan yahay wax walba oo kugu soo gudboonaada nin ragaa tahay saa iskaaga bixi lahayd inaad falkeeda gasho maalin inaa xaafadaha geedaha iska fadhiisato maloo baahno shaqo allaala shaqadaa la arko waa la galaa soomaa nin ragga waa shaqo xaafad joog maloo baahno taasaan kula talin lahaa inay shaqaystaan wixii allaala wixii kasoo horbaxay ka shaqaystaan oo xalaal u ah intaasaan waa la talin lahaa
intii shaqadan aad ku jirtay adiga saaxibo aad taqaanay qanci waaye tahriibay ee ama ama ama badbaaday ama dhinta ma jirin halaa ka jiro oo haddeer waxay dhahday jarmalka jarmalka ha halkan kula joogo ha hay waa tegi jarmalkood oo jooga hadeer hay kole an waxaa dhihi lahay jarmalka sidoo inta ku haystay kama helay maa ilaan waddankaaga waxaa ku haysatay waddan kale kama helaysid Mhm.
xornimada inta aa ku haysatidna xagga kama helaysid marka waxaan dhihi laha inti qofka oo bixi laha waddan kale oo tegi laha waddankiisa ha ku shaqaysto lacagtaa xag karaadinaysa waddankaaga weetaalaa laakin shaqaysiyay u baahan tahay in laga shaqaysto ay u baahan tahay fadhigaaga makugu imaanaysa maa lacagta
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington waxaadna dhegeysanayseen mid ka mid ah dhallinyaro iyagu leh xirfadaha kala duwan oo u wareysanayay wariyahana cabduqaadir maxamed cabdulle magaalada muqdisho haatanna waxaad kusoo dhowaataan heestan
waxaan yaab ku jiro hanku yeedhiyo dareenbaayimo aligiimo yeelihii furfuray annayu ashadii heestaasi ku luqeynaysa halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington ayaan jibriilo ayaa kaalinta koowaad waxay ka gashay tartan dhinaca heesaha oo dhowaantan hay-adda u n h c r koox dhallinyaro ay ugu qabatay xerada qaxootiga calicadde ee dalka jabuuti wariyahana jabuuti sagaal siciid faarax ayaa ayaan jibriil waxay ka wareystay fankeeda iyo heerka ay rabto inay ka gaarto mustaqbalka anu shucuurtayda haddaan ka waramo markay igu dhalatay anoo yar yaan heesi jiray oo weelkan ku xali jira xataa waan isku madadaalinayay oo codkaygan tijaabinayay markaa maxay ahayday kadib waan markaan weynaadadii waan iska joojiyey laakiin waan jeclaada inaan sii qaadoon sii heeso oo maxay ahayda aroosadii iyo in yar waan yar xishoon jiray kadib joontalee baa yimiday calaacadee tartan baa la qabtay tartankii la qabtay waan ka qeyb galay ama dee guul ama guuldaro labadaba diyaar baad u tahay dee markaa insha allah waan ku guuleystay qofka koobaad baan soo baxay hadda tale waxaan isku qaatayba dee fanaanad buuxda waana nahay dee ka insha allah hore inaan usii wadnaan jeclahay welibana heesaa waxaan jeclahay anigu wadaniga inaan qaado inta badan
markii daad marka dambe goon ka qaadanaysay wixii kugu yidhi maanta bal isku damxay ahaayeen maxaa dib kuusoo xasuusiyay wallaahi waxaa iisoo xasuusiyey aro markaan arooska tegey ayaa maxay ahayd inanka horta abwaanka nooa wuu mahadsan yahay maalin anoo dhar mayliyo heesay u arkay de
dharka waa lagu waa lagu waa lagu dul fikraa waa lagu dul heesaa anoo heesay u arkay markaasuu gelinaa cod baa kugu jira isa soo tuur ana sidii baa dhiirigelin buisay maarkisa sidii baan isku tuuray aroos waan heesay kadib tartankii baa yimiday oo man ka qayb galayba sidii baan kusoo baxay heestii kugu horreysad qaada ma xasuustaa eed codkaa ku tijaabisay
waxaan ku qaaday hees aroos bay ahayd ahobey udu quruxey ayan badaney iftiin nuhuray udug soo soco ahobey udu quruxey ayan badaney iftiin nuhuray udug soo soco heestaa baa ka mid ahay waxaa tiri heesaha wadanigan jeclahay inaan inaan qaado maxaa si gaar kuu jeclaysay iyadoo gabadh dhalinyarada inta badan jacaylka ay ka helaan gabadha dhalinyarada maxaa si gooni wadani kuu jeclaysiiyey wallaahi waxay ii jeclaysiiyey maxay waa run jacaylkay qiimeeyaan inta badan dhalinyartu laakiin markii dalka la ammaanaya maxay ahayd madaxweynaha la ammaanaya shucuur gaaraa kugu haade ayaa ay galayso wallaahi inta badan waxaan dooni jiray inaan dhegeysto heesaha wadaniga maxay ahayd welibana mar berigii dagaalku socday jabuuti doomeeriya waxaa heesii lagu qaadi jiraan aada u xiiseyn jiray beriga markaa waan dhegeysan jiray kadib heesaha jacaylka de jacayl baabay galayba sidii baan calaacalka ku jeclaada
jacayl baa kugu dhacay okay dad badan waxay radaan dadku markay fanka galaan fanku isagaa iska jacayla marka intaad fanka soo gasho jacaylku kugu dhacay mise ka hor buu kahayay maya wallaahi ka hor buu yahayay laakiin dee waan khabaysanay oo waan isla dadnaaday dee markaan fanka u biirana shaacaaban ka qaadayba oo marka wuxuu kuu dhii fanka wuxuu kugu dhiirigeli inaad ka hadasho waxyaabihii gudaha kugu jira haa dee wixii niyadaada ku jiro afkuna xadayaaye markaa sidaabaa igu dhalisay eesaha inta badan calaacal baan iminka jeclahay heestaad ka jecesha hadda heesaha calaacalka jacaylka istirada markii aad keligaa meel yara sheekaysteed teleefonka lagaa qaban waayo ama adigood qaban weydo heestaad iskuma haweysaa
walaahi heesi way iska fara badan yihiin badanaa waxaan dhegeysan jiray naftu qaali weeyo qabri looma quudhe iqadari walaal kaa quusan waaye adiguna wax ilaa qabo waayo dee waan isla sheekaysanayni waan kala hadnay bacdeen anaa jeclaabay sidaa waa igu dhalisay de
markaa waxaa tiri oo layskugu xumeeye markaa ma laguu soo noqday mise weli rajaad qabtaa maya wallaahi calafaaba ka adeegay maxaa lasoo noqonaya
marka ma adiga calaf ku yimiday mise isaga xaggiisa u yimiday maya inanka xaggiisa u yimiday markaa u guursaday waanu haneeyey de waan ka baxay filinkiis mar kale qalbigii dib ma u celiso ma curatay ilaa ha nolosha cusub nolosha cusub soo dhawey baan iminka ku jiraa
xaggee doonaysaa fankaaga inaad ka gaarto horta fanka meel sare inaan ka gaaraan jeclahay heese jecel welibana inaan qaadno wadaniga wax walba dee meel walba inaan welibana maadaama iminka fanaanin yarar oo jadiida aan nahay oon cusub nahay inaan meesha ugu sarreysaan ka gaarnaan rajeynana insha allah
fanaaniinta soomaalida meel walba joogaan gaar ahaanma jabuuti fanaaniintee baad xiisaysaa heesahay qaadaan wallaahi horta fanaaniinta soomaalida dhammaan anoo kala reebayn waan jeclahay laakiin siiba faduun ducaale fanaanideena reer jabuuti xabiibe cabdilaahi balbalaaf labadoodaabaan aada u xiiseeyaa heesahooda dhegeystaa fatuun heesada kuwa jecesha waxaan jeclahay heesta tirahaa halkan geedhigan wadow wax yaqaan ogaaye war aniga afbeena wax kugu islaaye war aniga afbeena wax kugu islaaye arrin ruuxla weyn baa midna way lahaato arrin ruuxla weyn baa midna way lahaato haddii haddii aad wax garatahay wiil baanu darisno haddii aad wax garatahay wiil baanu darisno waabibaan dhex taagnahay waddaha la ku yaalo cashaqagii waaye wan walane maigu wadan sidaa wan walane maigu wadan sidaa
waa tahay waxaad dhegeystayaal dhegeysaneyseen ayaan jibriil oo kaalinta koowaad ka gashay tartan dhinaca heesaha oo dhowaantan lagu qabtay xerada qaxootiga ah calicadda ee dalka jabuuti waxaan u waramaysay waryaheena sagal siciid farax haatana waa xubintii ciyaaraha axmed cali sheekh waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno koob horyaalada qaaradda yurub kooxda real madrid oo xalay martigelisay kooxda b s g ayaa ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah real madrid ayaa ciyaartan laba iyo eber ku hogaaminaysa ilaa daqiiqadii siddeetanaad ee ciyaarta hase yeeshee wixii ka dambeeyey markaasi saddex daqiiqo gudahood ayaa kooxda b s g waxa ay dhalisay laba gool iyadoo ay u kala saxiixeen kilian embabe daqiiqadii kow siddeetanaad iyo bablo sarabia daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad real madrid ayaa waxaa labada gool u dhaliyey ciyaaryahan krim benzema gruubkan oo ay ku wada jiraan b s g real madrid club brug iyo galatasaray waxaa ka soo gudbay kooxaha b s g oo leh saddex iyo toban dhibcood iyo kooxda real madrid oo leh siddeed dhibcood kooxda club brug waxay leedahay saddex dhibcood kooxda galatasarayna waxay leedahay laba dhibcood oo keliya kooxda bayer munikh ayaa iyana waxa ay gruubka b lix iyo eber ugu awood sheegatay kooxda red star belgrade ciyaartaasi ayaa afar ka mid a goolasha kooxda bayer munshen waxaa dheliyey ciyaaryahan lebandoski isla gruubkaasina kooxda tottenham ayaa waxa ay ka soo kabatay laba gool iyo waxba iyadoo afar eber kaga adkaatay kooxda olombiyakos waxaana goolasha laba ka mid ah u dhaliyey ciyaaryahan harikeen halka labada gool ee kale ay kala siixeen sergi aurier iyo del cali gruubkana ayaa waxaa hogaaminaya kooxda bayan munshin oo leh shan iyo toban dhibcood waxaa ku soo xigta kooxda tottenham oo leh toban dhibcood halka red star ay ka leedahay saddex dhibcood waxaana gudbay kooxaha bayan munshin iyo tottenham kooxda atlanta ee dalka talyaanigana waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga dinamo zagreb halka manchester city ay gool iyo gool isla dhaafi waayeen kooxda shaktar doneski gruubkana waxaa ka soo baxay ilaa iyo hadda kooxda man city oo leh kow iyo toban dhibcood hase yeeshee kooxaha shaktar doneski iyo kooxaha dinamo zagreb iyo sidoo kale atlanta oo kale leh lix shan iyo afar dhibcood ayaa isku haysta kaalinta labaad ee cidda usoo baxaysa wareegixiga ee koob horyaalada qaaradda yurub gruubka d kooxda locomotif moscow oo martigelisay bayer liverkusen waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba yuventusna waxay gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda atletico madrid goolka qoraya yuventus ayaa waxaa daqiiqdii afartan iyo shanaad ee ciyaarta dhaliyey ciyaaryahan paolo dibala gruubkanna waxaa hogaaminaysa yuventus oo leh saddex iyo toban dhibcood waxaa ku soo xigta atletico madrid oo leh toddoba dhibcood halka bayer liverkusen ay ka leedahay lix dhibcood sidoo kale kulamo kale oo ka tirsan koob horyaalada qaaradda yurub ayaa caawa dhici doona gruubka e kooxda geenka ayaa martigeli doonta naadiga selsburg halka liverpool ay garoonka amfil kula ciyaari doonto kooxda napoli gruubkan waxaa hogaaminaysa liverpool oo leh gruubkan waxaa hogaaminaysa liverpool oo leh sagaal dhibcood napolina waxa ay leedahay siddeed dhibcood kooxda selsburgna waxa ay leedahay afar dhibcood sidoo kale gruubka f kooxda barcelona ayaa martigeli doonta naadiga brushi dortmond halka inter milan ay u safri doonto naadiga slavi brag gruubkanna waxaa hogaaminaya kooxda barcelona oo leh siddeed dhibcood dortmond waxay leedahay toddoba dhibcood inter milanna waxa ay leedahay afar dhibcood halka slavi brag ay ka leedahay laba dhibcood gruubka g kooxda zinet ayaa la kulmi doonta naadiga leone kooxda arbi lebsig ee dalka jarmalkana waxa ay martigeli doontaa kooxda benfica ee dalka bortugal gruubka h naadiga valencia ayaa ciyaar adag ku martigelin doona kooxda chelsea halka lili iyo kooxda ayakis iyaguna ay is arki doonaan xubinta cayaarahana waa naga intaas waahaaga dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecina waxaana ku soo maqan codadka misxiis iyo cawaale aadan
afar baan kugu doortay ooridayda ooridayda ilayn waa ma huraane caqligan kugu doortay ilayn waa ma huraane caqligan kugu doortay asluub waa diinta badhkeede eribtaan kugu doortay afar baan kugu doortay ooridayda ooridayda ilayn waa ma huraane caqligan kugu doortay ilayn waa ma huraane caqligan kugu doortay asluub waa diinta badhkeede eribtaan kugu doortay sidaad ii garab joogteed ikabtaan kugu doortay sidaad ii garab joogteed ikabtaan kugu doortay ooridayda ooridayda sidaad ii garab joogteed ikabtaan kugu doortay sidaad ii garab joogteed ikabtaan kugu doortay ooridayda ooridayda
aynigaaraga jooga adigaa u horeeya isiraan garanayo abtirkan kugu raacay isiraan garanayo abtirkan kugu raacay
ummad weeyi dadkeennu inba meel ku aroorte isir aan garanaayo abtirkan kugu doortay isir aan garanaayo abtirkan kugu doortay
taasina dhegeystayaal wadajirka ugu luqeynayeen masxiis iyo cawaale aadan waxay ugu dambeysay barnaamijkeena duhurnimada dhallinyarada wadajir waxaa kuu soo jeedinayay axmed cali sheekh iyo anigoo ibraahim xasan daanduray farsamadii jimi fariga taan mar kale kulmi doono nabadgelyo
ummad weeyi dadkeennu inba meel ku aroorte isir aan garanaayo abtirkan kugu doortay isir aan garanaayo